Magaalada Hargeysa ee maamulka Somalilan ayaa lagu soo gabagabay tabobar ku saabsan daryeelka macaamiisha kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha eleboorka Kigali ee magaaladaasi. Tababarka ayaa waxaa qabtay Wasaaradda Duulista Hawada Maamulka Somalilan wuxuuna socday muddo laba maalin ah. Agaasimaha Machadka Duulimaadyada Maamulka Somalilan Qadar Jirde ayaa ka warramay ujeedka tababarka.
runtii wuxuu noqday tobabarkii labaad inaynu bixino customer care service oo ah muxuu ahaa daryeelka macaamiisha macaamiisheennu waa inagu ah rakaabka dadka rakaabka ee airportka ka dhoofaya ayay inagu adeeg u qabanaa marka macadku isagoo fulinaya siyaasadda hay-adda wuxuu marba diyaariyaa tobabarka ku habboon shaqaaluhu wakhtiga ay u baahan yihiin Qaar ka mid ah shaqaalihii ka qayb galay tababarka ayaa ka mahadceliyay tababarka loo qabtay.
waa ku hadlayaa afka shaqaalaha hay-adda duulista iyo madaarada somalilan inaan ballanqaad aan ballan qaadno aqoontii iyo trainingkii nala siiyey inaanu shaqaalaha hay-adda duulista iyo madaarada aanu dib ugu celino oo aanu u faa'iideyno shaqaalaha aan nasiibka aan u helin een, inaanu iyagana markaa aqoontii iyo kartidii iyo waayo-aragnimadii dee iyo tacabkii lana geliyey inaan anaguna iyaga dib u gelino labadaa qodob baan kusoo ururinayaa si aad uga qayb qaadanayseen baan dee iswada baranay waxaa loo baahan yahayna waxaan waa tababar tababarkana waxaa la yidhahdaa waa professional development waxaa la doonayaa inaan idinku aad sii kobcisaan ood aqoonta wadaan aad iyo aad iyo aad iyo aad bay muhiim ugu tahay shaqaalaha airportku inay iska dhisaan waxa loo yaqaano communication skillka
wixii odhaha waxa bixiyey maamulaha madaarka iyo macalinka oo aad iyo aad u barbraariyey waxaana ku boorinayaan wixii aad dhigateen un inaad dabqadaan un wax kale maaha ujeedu waa intaa weeye muhiimaddu wixii ladiin dhegeysiiyo sheegayey maamulaha madaarku in la Tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii shaqaalaha garoonka ay ugu adeegi lahaayeen si wanaagsan dadka safarka ah ee garoonka ka baxayo.